amni xumada hadee waxa wada waa un dee niman aan dalka kan nabad u rabin oo dadka kan inay noolaadaan rabin oo dee aan iska wada ognaho hadda ay ummadda soomaaliya isbarayni waayo wax nabad darrada wada hay-adaha amnigana waxaan aan tuhmayaa dabcan inuu gaabis iska jiro waan ogahay laakiin haddana markiin fiirino soonkan iyo soonkii ka horreeyey iyo kan kanaa khasaaro yar xaqiiqatan markaan ka hadlayna kii hore guddigayna amniga wuxuu diwaan geliyey boqol iyo labaatan iyo lix dhacdo oo muhiim ah oo aada iyo aada culayskeeda ulah ayaa ayaa soonkii hore a ka dhacday kan hadda soonkan gabagabo waaye bishii lixaad ilaa hadda inta ka dhexaysa waa waxaan gaaraynin shan ilaa lix ilaa toddoba toddoba ayaan jeclahay hadda ina ay marayso oo ay falalaho ay sameeyeen oo ay ugu ugu kan ugu khasaaraha yar loo ahay qarax ka dhacay xamar weyne oo ninkii baabuurka loogu soo dhejiyay ay lagugu gooday marka waxaa weye nimankan dagaal dagaal baan ku jirnaa dalkeena dagaal buu ku jiraa dadna cid cidna cadda kama saara dalka kan inuu dagaal ku jiro oo niman khawaraajiin ah oo oo ilaahay ummaddan uu ku salladay ay ay ay dhib ku haayaan marka arrintan amniga waxaan tuhmayaa in ay ummadda soomaaliyeed ay iska kaashadaan oo aanan leeyahay keliya waxa wax looga qaban karo inay la kaashado shacabka ay iskaashadaan iyo iyo hay-adaha amniga annaga guddigayna amniga haddaan usoo laab su-aashaada wasaaradda la xisaabtan baa nagala dhexeeya waana de waxaan umalaynaa fadhigan kal fadhigan inta aan kulanay saddex mar way dhan tahay oo aan arrimaha amniga kawada sheekaysanay waxayna noo sheegeen inay xooga saarayaan dabcan wax ka tambadiyey waa waxa kale in hadda kiiska xali dhacay waxaa waxaan maqlayay wasiirka oo dhahaya dadkumaan dhimanin waa runtii waa lagu dhintay oo dadka rayidka ah oo ku dhintay muxuu ahay ma aha kuwa la xaqiri karo laakiin hay-adihii amniga ayay khasaaradooda yareed waana soo afjareen oo waa ku ammaanan yihiin runtii aada baan u ammaanayaa laakiin waa lagu dhintay oo kiiskaas mid xaqiran maaha waa dadkii waa way ku dhinteen dad shacab ha ku dhintay insha allahu ilaahay sabar yimaan ha ka siiya ahalkoodi
waa gartay laakiin xildhibaan daahir waa xaggee baad is leedahay meesha wax ka sugmi la-yihiin ma dhinaca shacabka ciladu ka jirtaa ma dhinaca xukuumadda iyo hay-adaha ammaanka ka jirtaa cilada walaalow horta marka ugu horeyso waxaa muhiim ah ciidanka ruuxiisa amniga sugaayo ciidan muraal leh oo attentionkiisa uu kacsan yahay oo oo muraalkooda ay dhisan yihiin oo feejignaantooda ay saa-id tahay inay ahaadaan waa muhiim waxyaabaha gaabiska jarana waxaa weeye ciidamada mushaar ma qaataan oo mushaar lama qaato oo de askarigii mobiilkii aqoyskiisa wuu ka fikiraa mase wuxuu ka fikiraa muxuu ahay arrimaha amniga uu ka fikiraa marka mashquul noocaasi wuu jiraa laakiin anigu inta ugu badan eedda waxaan saarayaa shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed nimanka kan hadda xalay labada hotel galay maydkooda ani waxaan soo arkay sideed nin afar hoteelka weheliyi ku qaraxday iyo afar meeshaan lagu dilay iyo afar dhinacaas lagu dilay sideedaas ay ahaayeen oo ay laba darawaliintii baabuurta qaraxda wada ay yihiin saddex saddex ay usu qaybiyeen oo dabley socotaa waxa weeye dadka intaa la eg ma magaalada sooma ay gelin shalay besa sooma ayna gelin magaalada baabuuray ku haysteen waxooday ku dagaarsanay guryahay degan yihiin guryaha ay degan yihiin in la ogaado waayo haddii maanta sawiradooda madaxa inta laga wada sawiro liiraayo yaa yaqaan dad badanaa xirmaya waa hubaa oo ay guryahooda beryahayeen nimankaa waa yaqaano marka qofka falkaa bisiga ku ah shacabka inay soo sheegaan waayo ay dhahaan war kaali ka joog inay dhahaan haddii ay ka joogi waayaan ay hay-adaha amniga ay gacan geliyaan naftiisii ay badbaadin lahaayeen qofkaas meeshaas maskiinka oo ku dhintay naftiisi waa badbaadi laheyd dadka ashalligi iyo hantida u baabi'ina waa badbaadi laheyd laakiin ayaa la rabaa inay sidaa u fikiraan war qofkaan kan badbaadi waaba ujeedaa inuu qaldan yahay oo saaki inuu soo dhiminayo uu u socdo laakiin waad la socotaa sow ma aha arrimaha shacbiga ku kalifay inay ka gaabiyaan inay wax gudbiyaan oo kale waxaa laleeyahay shacabku markay tilmaamo bixiyaan amniga ku saabsan ee dacwadda koowaad iyo la dagaalanka marka ugu horeyso dhacdadaas amniga ku saabsan lala dagaalami lahaa iyagayba ka bilaabanaysaaba
adeero waxa weeye wax ku kalifi kara male teleefoono qarsoodi ahaa jir qof walba teleefoono u haysta ayr baa taxi telefoon xataa qofka asoo kula fadhiyaa taxi message hadaad dirto ayaad ii imaada ninkaas noocaasa ila fadhiya oo badbaadin u baahan la dhihi karaa wax iska dhaaf ha laakiin halkii laga rabay ee, qofkii shacabka fariinta uu bixiyey in laga tilmaamo ama laga laga qaato waxaa laleeyahay dadkii shacabka waxaa ku kalifa inay ka gaabsadaan hay-adaha ammaanka qofkii shacabkay soo abaarayaan oo laleeyahaba ee, tusaale ahaan bal in asaga laga shakiyey in asaga baaris lagu sameynaya marka ugu horeyso
waayo adeer saas ma aha een, waxaa weeye hay-adaha amniga madax bay leeyihiin een, dadaad ka raqaanaa qof aanan dadka aqoonin male oo aad aamini karto u sheeg dheh war ina hebel hebel oo berito ina isdilal rabo oo dadna in haliga rabo ayaa halkan joogay kaalay iga ag wadde dabaa laleeyahay waa la wadaya
arrintan laakiin ee, wax qarsoon ma aha guddoomiyaal degmo iyo dad kaleo mas-uuliyiina oo xataa ka cabanaya waa la arkay
maxay uga camanaya maxay uga cawanayeen huna dad badan oo amniga khatar ku ahaa oo iyagu ay qabteen oo ilaamaha ammaanka u gudbiyeen oo hadhow dib loo soo da- loo sii daayay oo dadkii xogta siiye kabacdi dhibaata loo Kalgacal.
geystay baa la arkay galgacal anagu een, een, aniga de waxaad iweydiinayso fulin ma ihi hay-adihii fulinta haddii arrimahaas ay ay ku kaceen guddoomiyaha eh, degmada iyo guddoomiyaha waaxeedka xaq wuxuu leeyahay inuu lasoo xiriiro hay-adaha kale ee la xisaabtanka lale oo u sheego oo yidhaahdo ina hebel hebel oo anay aan soo xiray ay hay-adda eh, ay ay sii dayay waan dabagelaynaa waan ku qabsanaynaa waxaan leenahay nin noocaas noocaas noocaasa oo hadda dadkii dhinta ku jiray ama een, eh, waxyeelo geystay oo lasoo xiray baa daysateen waa waxyaabaha annaga aan u baahannahay in ay hay-adaha een, muxuu ahay dadka shacabka inay nagala shaqeeyaan anaga ruuxayna aan u baahannahay waayo annaga shacabka aan umilnaa shacabka annaga xantooda iyo iyo iyo iyo iyo muxuu ahay iyo iyo xogtoodaba hadday naga qariyaan hay-adda amnigana ay ay waxaa hadda ay she- aad weydiinaysa ay ka sheegayaan marka waxa weeye wax walba waa qasmayaan annaga maxay noola soo xiriiri waayeen dadka noocaas la yiri annaga uma rabno waxaan rabnaa war cad in qofkan loo yimaado uu Aha.
yidhaahdo ina hebel hebel oo shalay dadka dhinta ku jiri Mhm.
hay-adda amnigaa xirtay anigaa u gacan geliyey waana la sii daayay hebel hebel hebel oo oo waxaa falka noocaasa ku jiri oo anay aan markhaati ku ahay waa la xiray waa la sii daayay waa in intaa aan helnaa si aan ula sii soconno waxaan ula tegaynaa hay-adda oo arrintaas ay khusayso waa gartay laakiin ee, hadda waxaad tiri amniga gacan ku-hayntiisa wuxuu sugmi karaa marka ciidanka moraalkooda iyo muuqaalkooda la dhiso ee, waxaa kaloo tiri bisha barakeysan ee ramadaan way yaraadeen weeraradii ee, ramadaankii hore marka loo barbar dhigo ee, ciidanka laftigiisa baarlamaankii baa tihiin guddiyada amniga iyo guddiga difaaca iyo guddiga maaliyadda inta badan guddiyo badan uu leeyahay baarlamaanka maxaa idin diidaya bal horta ee, waxa ciidanka xuquuqda ay leeyihiin ee, inay helaan hortaagan ma culeysyo kalaa jira ma sidee bal arrimahan wax u jiraan
wallaahi eh, saaxib arrintaas waa arrin muhiima annaga maalin walbaan ka doodnaa maalin walbaan weydiinaa ciidamada qaarna shan shan bilood mushaar ma ay helin qaar baa toddoba bilood helin qaar baa u n d b lacag ka qaadanaya oo aan sanadku sii dhawaada aanan helin marka dadka noocaas ah waxaa weeye xaquuqda ay leeyihiin ama loo ballan qaaday inay helaan waaye waa laabudda arrintaas waana waana ku daba jirnaa waana wadaynaa insha allah kamana caajisayna laakiin laakiin annaga warkaayna wa- wuxuu ku egyahay oo keliya war ha la sameeyo arrintaan arrintaanay ka qaldan tahay maxaa loo sameyn waayo xaquuq qof as leeyahay maxaa lagu waayey de dabcan daruufna waa iska jirtaa oo dalkeena daruufay iska haysataa oo daruuftaas iyadana taxgelinteeda ay leedahay
dhinaca kale waxaa jiray eh, xildhibaan daahir ciidamo ka tirsan eh, howlgalka midowda africa ee amisom iyo sidoo kale kuwa dowladda oo la sheegay eh, toddobaadkii hore in eh, gobolada gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose oo kale ay isaga soo baxeen meelo ka mid ah Eh, arrintaas ma jirtaa
Een, anigu hadda gobolada ma tegin laakiin meelo aan ogahay waa jirta oo ay siiga soo baxeen oo een, lagu weeraray sida degmada leego oo kale waa la socdaa een, meelaha kalena de waa maqlaa laakiin inta badan warkii wuxuu kusoo noqonayaa go- gobonaradii meesha joogay ee wakiilka dowladda uga ahaa ayaa dhawahooya nagalama baxeen waayo nala joogaan dhawahooya marka wax oo oo hadal ku jiro waaye marka arrintaas arrin u baahan in xogteeda dhabta ah la helo waaye tan kale een wax- hay-addaas anaga si toosa nooma wasaaraddaas anaga si toos nooma hortimaado wasaaradda waxay leedahay guddi u madax banaan maalin dhaweetane way la kulmeen een muxuu ahay guddiga een shaqadaas maalmaanka u qaabilsan een wasaaradda gaashaandhiga wa- way la kulmeen laakiin anagu wa- wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga ayaa aan aan la xisaabtan inagala dhexeysaa guddiga arrimaha gudaha
ee bal maxaad is leedahay hadda wixii ka dambeeya amniga si loo adkeeyo wasaaradda amniga inay la timaado shacabka laftigoodana ee ee kaalinta looga baahan yahay looga helo
yo wasaaradda arrimaha eh, amniga gudaha waxa weeye iyada waxa arri- waxa hoostaga waa boliis iyo nabad sugid boliiska iyo nabad sugiddana waxaan leeyahay si fiican ha u shaqeeyaan eh, dadaalka hadda ay wadaan ha laba laabaan runtii xalay waan ku farxay markii een, ma- muxuu ahay ciidamada gaashaan een, ay soo afjareen een, ay muddo badan ku qaadanin runtii iyadoo cid kale ayna ukaashanaynin waana hubaa wiilasheena anagu waa dhiiri yihiin laakiin muhiim waxaa ah inuu niyaddiisa ay dhisan tahay oo ninkaa dhiminaayo ee amniga sugaayo oo ahaada kan tex- texgelinta koowaad iskale keliya waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed iyo hay-adaha amniga waa inay isla shaqeeyaan dadka kan kan dhintay oo shabaabka ah oo aan sideedannimo meydkooda saaka aan soo arkay ee labada hotel irdooda yaallay waa wiilasheennii kan wax oo kan la dilina waa wiilasheeni waa kaa dhimi kuugu dhimi waaye marka in een kaa isdilaaya ee naftiisa halligaaya een la badbaadiyo khasaaraha uu geysanaya in la badbaadiyo waa bilson runtii een waktiga ay kusoo aadiyeen xalli weerarka waxay ahayd xilli geddi ummadii soomaaliyeed oo s- muslimiinteed oo soorneed ay salaadii u wada taagan yihiin ay ahayd xaqiiqatan een waa dadka waad dareemi kartaa in een caqiidadoodii laga qalday dad soonaay oo salaadii waktigeedii afuray oo aan cunto cunin de ninka weerarku soo qaaday waa nin la qalday aniga wax kaloo aan dhihi kara malahay marka dadkaas intaad leeg ee sidaa loo qalday ee dadka muslimiinta dhibaataynaya asagana in la saxo een lana badbaadiya asaga ruuxiisa badbaado unbaa ani hadalkaa waa kusoo celcelinaya ninka shabaabka ah waa u- oo sa- maanta yeelin nin ajaaniba ma olin een afartan nimoo dhimitay waa dhalinyaro da-dooda ay udhexaysa soddon ilaa iyo iyo labaatan jir waa waktigii ee, laga faa'iidaysan lahaa dadka dhimanaya oo qaabdarrada u dhimanaya shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba inay badbaadiyaan waa ugu baaqayaan